bismillahi min ashaytaan alrajiim bismi اllahi الraxmaan الraxiim waxaynu ku jirnay fii kayfiyati xamli اlmeyiti wa dafnihi qaabkii meydka loo qaadayay iyo aasitaankiisii wuxuu uhi huma intaa kadib alrijaalu raggii baa bacdu dabadeed yaxmiluunahu qaadaya lilqabri qabriga xaggiisa ayay u qaadi xatman waajibnimo uma yulxiduunahu dabeedna luxudkii ayay dhigayaanoo way aasayaan wuxuu uhi sheekhu meydka marka loo dhammeeyo kafantii iyo salaaddii iyo raggii ayaa qaadaya oo gabadhba ha ahaatee dumarku qaadi maayaane ragga ayuunbaa qaadaya qaab wanaagsan oo markaa looga boganaya ayaana loo qaadayaa xagga qabriga ayaa loo qaadayaa waa xatmi intaa kadib markay qaadaana dee luxudkii ayaa la dhigayaa uma intaa kadib alrijaalu baa bacdu intaa dabadeed yaxmiluunahu qaadi lilqabri qabriga xaggiisa ayay u qaadi xatman waajibnimo uma yulxiduunahu luxudka ayay dhigi wayustaxabu waxaa la sunneeya salluhu ka siibitaankiisa min ra'sihi madaxiisa laga siibo idaa araaduu markay doonaan wadcahu dhigitaankiisa fii ramsihi qabrigiisa la dhigo wuxuu uhi sheekhu waxaa la sunneeyaa in xagga madaxa laga siibo oo marka naxashkii laga soo dejinayo in yacni xaggaa madaxa saa looga soo siibo ayaa sunnaa baydhi marka la doonaya qabriga in la dhigo xaggaa madaxa ayaa laga soo siibayaa wayustaxabu waxaa la sunneeyaa salluhu ka soo siibitaankiisa min ra'sihi xagga madaxa laga soo siibo idaa araaduu markay doonaan wadcahu dhigitaankiisa fii ramsihi qabrigiisa la dhigayo wa kownuhu ahaanshihiisa ayaa la sunneeyaa cala alyamiini yudjacu ay mudjacan xaaluu yahay mid loo jiifiyey wa kownuhu ahaanshihiisa cala alyamiini yudjacu mudjacan mid loo jiifiyey inuu noqdo ayaa sunno ah wa awjahu istiqbaalahu qaabilitaankiisa qiblada la qaabiliyana waa waajibeen id yuudacu marka la dhigi wuxuu leeyahy weliba sheekhu in dhinaca midigna loo jeefiyo ayaa wanaagsan oo xaggaa loo sii jeediyo waxaanay waajibiyeen culimmadu ay waajib ku tilmaameen in qiblada la qaabiliyo marka la dhigayaana inay tahay arrin waajib oo laga maarmaana wa kownuhu ahaanshihiisa ayaa la sunneeyey yudjacu mudjacan uu yahay mid loo jiifiye cala alyamiini dhinaca midig wa awjabuu waxay waajibeen istiqbaalahu qaabilitaankiisa qiblada id yudacu marka la dhigi in qiblada la qaabiliyana waa waajibiyeen waaljamcu isugeyn bayna tnayni laba laysugu geeya fii qabrin qabri munic waa la diiday fain dacd daruuratun daruura hadday wacday keento lam yamtanic ma mancoobayo wajaa-izun waa bannaayey in kaana maxramiya hadday maxramnima u dhaxayso baynahuma dhexdooda ow milkun ow zawjiya ama milka ama zawjiya hadday u dhaxaysana mid iska bannaan weeye waxau leeyahay sheekhu laba in lagu kulmiyo qabri waa arrin mamnuuc ahoo aan la oggolayn haddiise daruura ay keento oo masalan dadkaa dhintay oo farabatay oo aan mid walba qabri iyo luxud lagu gaaryeeli karaynin taasi iyadu mamnuuc markaa ma noqonayso ee laba iyo saddex iyo wax ka badanba qabri waa la wadagelin karaa haddii markaa maxramiya ay u dhaxayso ama milkii u dhaxeeyo oo lahaansho ka dhaxeeyo oo masalan dee miduu yahay sayidkii iyo ka kalena addoonkii yahay ama zawjiya ay ka dhaxaysaana waa iyaduna iska bannaantao mamnuuc maaha buuli waaljamcu bayna tnayni laba in lagu kulmiyo fii qabrin munic qabri waa la manciya in laba lagu kulmiyo fa in dacat daruuratun haddii ay daruura iyo dhibaata ay keento oo ay wacday in lagu kulmiyo dadkiibaa dhimanaya baa batay oo waa la kala aasi kari waaya lam yamtanic markaa mamnuuc ma noqonayso wajaa-izun waxaa bannaan wajaa-isu waa bannaaya kulmintaasi in kaana maxramiya haddii maxramniyo meesha ay jirto baynahuma dhexdood hadday laba maxram isu ay yihiin ow milkun ama milki hadduu jiro ow zawjiya ama zawjiya ay jirto wawaajibun waxa waajiba fi lqabri qabriga mancu raayixa urta inuu manciyo ayaa waajiba bicumqihi dheerayntiisana uu ku manciyo kada sibaacu sibaacdii iyo baariya aljaarixa ee waxyeellaynaysa ee wax dhaawacaysay amaba yacnii kaasibada ahayd kuwaana waa inuu mancinayaa wa yustaxabbu baslatan waxaa la sunneeyaa gacan fidin waqaama iyo istaag wa an yakuuna fowqahu korkiisa inay hata calaama ayaa la sunneeyaa halkana qabrigii ayuu inoo gelayay iyo aasitaankii oo wuxuu yidhi waxaa waajiba qabriga inuu urtana manciyo bahalahana ka mancinayo oo waa in xurfo iyo goday noqotaa urtana diidaya inay urtila soo baxdo isla markaa bahaluha ay la baxaanna waa inuu ka ilaalinayaa laakiin waxaa sunno ah yacnii in la dheereeyo istaag iyo weliba gacan fidin la gaadhsiiyo qof meel dhexaada waxaa kaloo wanaagsan in korkiisana calaamo la yeelo oo korkiisa ay calaama ahaato ayaa wanaagsan si markaas loogu garto inuu markaas qabri yahay wa yustaxabbu wa waajibun fi lqabri qabriga waxaa waajiba mancu raayaxa urta inuu manciyo bicumqihi dheerayntiisa waa inuu ku mancinayaa kada sibaaculjaarixa sibaacdii iyo bahalihii waxyeelaynayena waa inuu ka mancinayaa wa yustaxabbu waxaa la suneeyaa bastatan gacanfidin iyo waqaamatan istaag ayaa la sunneeyaa inuu leekaado wa an yakuuna fowqahu calaama korkiisa inay calaama tahay ayaa la sunneeyaa wa an yucazaa ahluhu ehelkiisa in la tacsiyeeyaa la sunneeya idaa qadaa marka uu dhinto ilaa alaain ilaa saddex maalmood bacda dafnin aasid ka dambeeya qad madaa tegey aasitaankaa tegey aynu soo sheegnay saddex maalmooda ka dambeeya in la tacsiyeeyaana sunna weeye wuxuu leeyahy sheekhu waxaa la sunneeyaa in dadkii ahlumeydka ahaa ee aqaaribtiisa ahaa in ilaa saddex maalmood la tacsiyeeyo aastaanka ka dambeeya ayaa bannaan welibana sunnuhu dee wuxuu ahaa dadka ay wax ku dhaceen jiraanka iyo ehelku inay raashin u soo sameeyaan laakiin ayagii markaa saddex isha la dul fadhiisto halkaa wuxuun lagu cuno oo ayaga la culaysiyo wardiga un laga ridaa taasi mid bannaan maaha wa an yucaza ahluhu in la tacsiyeeyaa la sunneeya idaa qadaa markuu dhinto ilaa alaain ilaa saddex maalmood bacda dafnin aasid kadib qad madaa tegey oo aynu soo sheegnay waxaydu meeshii laa latmun dhirbaaxidi aanu jirin walaa nuwaaxun iyo qaylo wa shaqu jaybin iyo jayb jeexidii falbukaa falbukaa oohintu mubaaxun mid bannaan weeye wayukrahu tajsiisu nuuradayn iyo walbinaa'u baa la karahaystaa walaa tujiz ha bannayn binaa'an nis fii makaanin meel subbila la waqfay wuxuu leeyahay sheekhu qofkii dhintay in loo ooyo waa mid iska bannaan bishardi laakiin waa inaan dhaban la garaacayo iyo qaylo iyo maryo la jeexjeexayo iyo boodh laysku tuurayo iyo waa inaanay jirin cod kor loo qaadayo iyo zayi la dooriyo iyo waxaasi waa inaanay jirin waa waxyaalo muxarama laakiin ilmadaa iyo wax iska bannaan weeye waxaa kaluu sheekhu uhi waxaa karaahiye ah in la nuuradeeyo qabrigii iyo in la dhisaaba waa makruuh bay yidhaahdeenoo ayagu karaaha weeyaan waxay markaa xaaraantinimeeyeen mar hadday tahay qubuurtaasi meel musabalahoo la waqfay oo loogu talagalay dadka in lagu aaso iyada waa mamnuuc bay yidhahdeen in laga dhisaa oo in la dumiyaana waajib bay noqonaysaayo waayo dee meeshii ayuu cudhiiri gelinayaa meeshii ayuu cudhiiri gelinayaa waxaydu meeshii laa ladmun dhirbaaxidiyo walaa nuwaaxun qaylo aana jirin washaqu jaybin iyo jayb jeexitaankii jaybku halkaa yacni kalarhkaa weeye falbukaa oohintu mubaaxun mid bannaan weeye wayukrahu waxaa la karaysaa atajsiisu nuuradayn walbinaa iyo dhis walaa tujiz ha bannayn binaan dhis fii makaanin subbila meel la waqfay in la dhiso ha ku bannayn kitaabu zakaati zakadii ayuu kitaab yahay wujuubaha sakada waajibitaankeedu qad inxasara wuxuu ku koobmay fii khamsatin shan wahiya almawaashii waa mawaashida wazuruucu zaracyaalkii wathamar iyo midhihii waaraabicu kaafraadna anniqdaani labadii lacagood weeye uma almadjaru wixii laga tijaaraysanayay khaamisuhaa keeda shanaad weeye wa kulluhaa dhammaanteedna satudkaru waa la sheegi doonaa waxa uu leeyahay sheekhu waxay ku waajibtaa sakadu shan wax oo marka la kala saarana sideed u kala baxaa almawaashi tacbiirkaasi waa tacbiirkii uu lahaa abushujaacunoo waxaa ka wanaagsan in la yidhaha annacam waayo mawaashi waa waxaa socda dhuha guudkiisoo dhan ayaa soo wada gala hadda se waxaa looga jeedaan waa nacamkiiyo waa geeli iyo adhigii iyo lo'dii wa zuruuc iyo saracyaalkii iyo midhihii oo naqligii iyo karamkii noqonaya labadii lacagayow iyo curuudu tijaarihii waa shantaa dhammaanna mid walba waa laynoo sheegi doonaa bui shuruuddeeda iyo iyo si qaabkeeda wujuubuhaa waajibitaankeedu qad inxasara wuxuu ku koobmay fii khamsatin shan wahiya almawaashii waa necmoolaydii wazuruucu iyo zaracyaalkii wathamar iyo midhihii waaraabicu kaafraadna annaqdaani labadii lacagood weeye humma intaa kadib almadjaru wixii laga tijaaraysanayaana khaamisuhaa kii shanaynayay weeye wa kulluhaa satudkaru dhammaanteedna waa la sheegi doonaa bishardi kowni shaks shaksiga haanshihiisa ayaa la shardiyaa xuran musliman inuu yahay wa milkuhu inuu milkiya ayaa la shardiyaa minhaa waxa aan soo sheegnay xaggeeda nisaaban uu ka milkiyo tummimaa la dhammaystiray walxawli wa bishardi alxawl sanadna waa inuu soo wareegaa ilaa fi zuruuci wathamar zaraca iyo midhaha mooyaane wa sawmi foofin ayaa la sun ayaa ayaa shuruudii ah wa huwa sawmkaasina yuctabaru fi lmawaashii mawaashida ayaa loo ictibaarin wa sawmuhaa foofkeedana macnaahu waxa weeye an laa ta'kulaa inaanay cunin fi lxawli sanadka ilaa maa yubaaxu wax la banneeyey oo min kale daaq la banneeyey mooyaanoo mubaaxa mooye wax kale waa inaanay cunin shuruuddii ay sakadu ku waajibaysay oo sheekhu isagu inoo duuduubay laakiin abushaacuu isagu uu kala saarsaari jiray oo mid walba uu gaar ka dhigi jiray ayuu isagu wixii ka wada dhexeeyeyna mar inoo sheegay wixii ay gaar u kala lahaayeenna inoo sheegay wuxuu uhi shardiga koowaad waxa weeye qofkan ay sakadu ku waajibaysaa waa inuu yahay qof xor ah dee addoonkii isagaaba xoolaahoo dee la leeyahay weliba milki taama bay raacin jireenoo dee mukaatabka oo kale waxa uu faraha ku hayo ee masalan nujuumul kitaabada ah waxa weeye milki taama ayaan jirin ee kan kale maaduunu tijaaraha ahina dee waa iska un waa xoolo xoolo wadan weeye waa inuu yahay muslim gaal isagana sanka ku waajibi mayso waxaa kaloo iyadana shardi ah inuu noocyadan aan soo sheegnay nisaab ka milkiyo oo uu ka haysto mid walbana nisaabkiisa isagaa inoo sheegi doona waxa kale oo ayana shardiya inuu sannad u soo wareego sannadkaa waxaan loo shardiyin suruucda iyo midhaha ayagu waa intay ku go'aanuun ee ma aha iyaga sannad loo eegi maayo waxaa kaloo shardiya sowm iyo foofid oo iyadana xoolaha un loo ictibaarinayo shardigu ah waxaana weeye inaanay sannadka kale iyo daaq mubaaxa mooyaane aanay wax kala daaqin haddii neefku uu yahay neef xidhan oo la calfiyo maalin walba loo soo iibiyo mu-anta iyo waxaa ku baxday baa fara badanoo waxba ku waajibi maayaan bishardi kowni shaks shaksiga ahaanshihiisa ayaa la shardiyaa xuran musliman qof xoroo muslima uu yahay wa milkuhu milkintiisa ayaa la shardiyaa minhaa madkuuraadda iyo waxaan soo sheegnay xaggooda inuu ka milkiyo nisaaban tummima nisaab la dhammaystiray walxawli xawl ayaa la shardiyaa ilaa fi zuruuc wathamar zaracyaalkiiyo midhaha mooyaane wa sawmi foofin ayaa la shardiyaa wahuwa fi lmawaashi baa yuctabaru loo ictibaarin oo kan loo fiirin wa sawmuhaana macnaha waxa weeye an laa taakula inaanay cunin fi lxawli sanadka ilaa maa yubaaxu wax la banneeyo mubaaxoon qalash ku baxaynin oo min kala daaqa mooyaane faslun fii zakaati libil zakadii geela ayuu halkan sheekhu inoogu gelayaan wuxuu dhi ama almawaashi mawaashidu haahunaa halkaa fahya nacam waa nicmoolayda oo min ibilin geela wa baqarin lowa min hanam iyo adhi wanabtadii waxaan ku bilaabaynaa bilibili geeli baan fi lxisaabi xisaabta ku bilaabaynaa iyo wa fii bayaani alfardi faradka caddayntiisa iyo wanisaabi nisaabka caddayntiisa ayaan ku bilaabaynaa wuxuu leeyahay sheekhu mawaashida halkaa aan soo sheegnay bal qabsoo waa nacamtioo waa geel iyo adhigii iyo lo'dii geela ayaanan xagga xisaabta iyo faradkiisa iyo xisaabtiisaba nisaabkiisaba caddaynteedana aan ugu soo horraysiinaynaa ama almawaashiha una halkaa fahiya nacam waa nicmoolaydii oo min ibilin wa baqarin wa min hanam saddexdaasa wa nabtadii bilibili baan ku bilaabaynaa fi lxisaabi xagga xisaabta iyo wa fii bayaani lfard faradka caddayntiisa iyo wanisaabi nisaabka caddayntiisaba waxaan ku bilaabaynaa geeli fa duuna khamsin shan wax ka hooseeya lam tajib zakaatun zaka may waajibin wa bacdahaa shantaa dabadeedna waxaaday fii kulli khamsin shantii la arkaba shaatun neef adhi ah oo min bacdi xawlin xawl dabadii ahaatay in takun min da'nin haddayda ka ahaatay ow shaatu maczin ama neef ri'a oo sinuhaa da'deedu xawlaani laba sano ay tahay wuxuu leeyahay sheekhu wixii shan ka hooseeya geela waxba kama waajibin shantaa wixii ka dambeeyana shantii waliba neef adhi ah ayay yeelanaysaa neefkii adhiga haabud-adiisii inoo sheegayahay wuxuu leeyahay haddayda tahayna waa inay sanad jirtay oo kii labaadna guda gashay haddii ay ri tahayna waa in laba sano ay jirtay oo saxiixo ah fa duuna khamsin shan wax ka hooseeya lam tajib zakaatun may waajibin fa duuna khamsin shan wax ka hooseeya lam tajib zakaatun may waajibin wa bacdahaana fii kulli khamsin shantii la arka shaatun neef adhi ayaa ayaa ka waajibaya min bacdi xawlin sanna dabadii neefkaasoo shaatadaasoo shaataday ku tacalluqaysaa bimacnaa wa bacdaha fii kulli khamsin shaatwaaday min bacdi xawlin sanna dabadii ahaatay oo macnaha sanad jirtay in takun waa hadday ahaato min da'n waa hadday ida ka ahaato ow shaatu macz ama neefriya oo sinuhaa da'deedu xawlaani laba sano ay yihiin waalkhamsu waalcishruuna shan iyo labaatankii farduhaa faralkeeda jucila waxa laga yeelay binta makhaadin baa laga yeelay bacda xawlin sanad dabadiyahoo min ibilin geel ka ahaaday wa farda sittin maca halaaiina jacala ka yeel binta labuunin bacda caamayn iqbala laba sano dabadood qaabilay wa sittatin wa arbaciina lix iyo afartankiina xiqa ka yeela iyadana faralkeeda bacda halaain saddex sano dabadeed ahaatay fa hiya mustaxiqatun mid mudatay weeye wuxuu leeyahay sheekhu shan iyo labaatan geelu markuu gaadho binta makhaad baa ka baxaysa waqaalintaas sanadka jirtay kii labaadna guda gashay ina hooye urray bay odhan jireenoo macnaha dee sanadkana hooyadeed rimaysaa waxaa ku xiga markaa lix iyo soddon ayaa ku xiga inta udhaxaysa awqaas baa la yidhaahdaayo xagga horunbaa la raaciyaa lix iyo soddonkiina bintulabuun ayaa iyana ka baxaysa oo hooyadeed sanadkanay dhashay oo laba sanona dhammaysatay kii saddexaadna guda gashay lix iyo afartanka iyadana xiqa ayaa ka baxaysaa oo saddexna dhammaysatay kii afraadna gudagashay qaalin afar jira fa hiya mustaxiqatun mid mudatay weeye in la fuulo iyo awrkiiba walhamsu walcishruuna farduhaa jucil waxaa laga yeelay binta makhaadin baa laga yeelay bacda xawlin sanna dabadii ahaaday oo min ibilin geela wa farda sittin maca alaaiina jacala waxaad ka yeeshaa binta labuunin ka yeel bacda caamayn iqbalaa laba sane kadib qaabilay oo bimacnaa kii saddexaad kusii socda wa sittatin wa arbaciina lix iyo afartankiina xiqatun ayaa markaa ka waajibaysa bacda alaain saddex sano dabadeed hadro fa hiya mustaxiqatun mid mudatay weeye ixdaa wa situuna koob iyo lixdan almu'addaa almu'addaa canhaa ka laga gudi jadaca jadaca weeye wahiyo alatii waata fi sinni xaggaa da'da wafat oofisay arbacan afar wain takun hadday ahaato sabciina maca sittin toddobaatan iyo lix wajaba waxaa waajibaya bintaa labunin baa waajibaya walmaciibu yujtanab kii cebaysnaana waa laga dheeraan buur hadday koob iyo lixdan gaadho jadaca midilka jebisay ayaa laga bixinayaa oo waa ta afar jirsa yacni sanadkii shanaadna guda gashay afarna ay u dhammaadeen haddii lix iyo toddobaatan ay noqotana laba qaalmood oo saddex jiraa ayaa ka baxaya shayga maciibkaana waa la yska wada ilaalin dhammaantood ixdaa wa situuna koob iyo siddeetan almu'addaa ka laga gudaya almu'addaa minha macnaa ka laga gudaya laga bixin jadaca wahiyo alatii waata fi sinni xagga da'da wafat arbacan afar sano oofisay ee dhammaatay dhammaysatay wa in takun sabciina maca sittin haddii ay toddobaatan iyo lix noqdaan wain takun sabciina maca sittin lix iyo toddobaatan wajaba waxaa waajibay bintaa labuunin bintu labuun baa waajibtay walmaciibuna yujtanab shaygii maciibkaana waa laga dheeraan wain takun hadday ahaato tisciina sagaashan macaha waaxida ay midilla jirto faxiqataani ayaa ka waajibaya binusuusi ayaanay ku sugnaatay alwaalida soo arooray ow ama kaana waxa aday maca cishriina labaatan waxa maciisa aday min bacdi lmi'a boqol dabadeed waaxidatun mid ba ahaatay takun waxay markaas noqon wixii ka waajibaya alaaun saddex mujzi'a gudi waase in kaana kullu ummihaa waa haddii kullu ummihaa hooyadeedoo dhammi hadday noqoto labuunun mid caana leh wa bacda daaka kaa dabadeeda daabitun koobaa yakuunu ahaan bintu labuunin baa kulla arbaciina afartankii kastaba bintu labuun ayaa laga bixin wa xiqatun xiqo ayaa laga bixin fii kulli maa khamsiina wax kastoo markaa konton ahaadayna waxaa laga bixinayaa xiqo wuxuu leeyahay sheekhu haddii ay noqoto koob iyo sagaashan xiqataan baa laga bixinoo nusuusta soo aroortay bay ku sugnaatay boqol iyo koob iyo labaatan waa daruuratu shicirkuunbuu sidaa u kala geeyee waa boqol iyo koob iyo labaatan iyagana saddex neef ayaa laga bixinayaa saddex qaalmood oo mid waliba bintulabuun ay tahay macnaa labana dhammaystay kii saddexaadna gudagashay intaa marka laga tago daabit baa noqonaya ayaa ahaanayoo mar hadday tiradaa dhaafaan afartankii kastaba bintulabuun baa laga bixin kontonkii la arkana xiqo ayuunbaa laga bixinayaa waa intaa wixii ka dambeeya wain takun tisciina hadday hata macaha waaxida ay midila jirto fa xiqataani laba xiqo ayaa ka waajibaya binusuusi nusuustii baanay ku sugnaatay alwaalida soo arooray ow kaana maca cishriina labaatan macood waxa ahaaday min bacdi lmi'a boqol dabadi waaxidatun mid ba ahaatay waa boqol iyo koob iyo labaatan takun alaaun saddex baa ahaatay mujzi'a oo gudi in kaana hadduu ahaado kullu ummihaa hoyooyinka dhammaanteed hadduu ada labun mid caananay macnaha saddex banaati labun ba ahaaday wa bacda daaka kaa dabadeeda daabidun baa yakuunu ahaanaya daabidkaasina waxa weeye bintu labunin baa kulla arbaciina afartankii kastaba ahaatay wa xiqatuna fii kulli maa hamsiina maadu waa iska siraya fii kulli hamsiina kontonkii la arko
waa qaali yar oo sanad jiray oo la weliba
markaa tabiicina waxaa loo yidhi hooyadii ayuu xagga daaqa u raacaayo sidaa darteed baa tabiic loo yidhi markaa soddonkaa lo'daa tabiica iyo qaalinkaa yaree lab ayaa ka baxaya afartan marka ay gaadhana musinna mid ilkaa sintay oo ilkaheedu ay buuxsameen qaalintaa laba jirkaa ayaa laga bixinayaa iyadana haddaba wuxu uhi siday xisaabtu keenayso labadaa faran ayuunbaa soo noqnoqonaya iyo nisaabka oo bimacnaa hadday lixdan gaadho soddon soo maaha in tabiicu kamuu baxaynin haddii ay lixdan gaadho laba tabiic baa ka baxaya haddii ay siddeetan gaadho laba musinnaa ka baxaya sidaasoo baad u wadaysaa macnaha soddonkiina tabiicunbaad ka bixin afartankiina musinnunbaad ka bixinaysaa wey macnaheedu uma intaa kadib ahalaaثuuna soddonkii allatii taasoo min albaqari looda ka ahaaday fiihaa tabiicun waxaa ahaaday qaalin sinuhu da'diisu xawlun ay tahay oo dakar lab walarbacuuna afartankana farduhaa faralkeedu musinna waa qaalin ilkaha sintay wa sinuhaana xawlaani laba sannadood weeye fadri ogow asunna sunnada ogow oo baro wahaakadaa sidaas ayaada bimuqtada alxisaabi xisaabku siday keenayso takaruru lfardayni labada faral soo noqnoqshadooda iyo wanisaabi nisaabka soo noqnoqshadiisu sidaasay ahaadeenoo bimacnaa waxa soo noqnoqonaya uun mar kastoo nisaabkaasi uu soo noqnoqdo isaguna uun bimacnaa hadduu sagaashan noqdo bimacnaa waa saddex tabiicun bay noqonaysaa oo waxaa tabiica iyo musinnadaasunbaa soo noqnoqonaya haddii ay boqol iyo labaatan noqoto yacnii waxaa laga bixinayaa uun saddex musinno wain turid haddii aad doonto adnaa nisaabi nisaabka ugu hooseeya filghanami adhiga fa arbacuuna afartan weeye fiihi afartankaana shaatu neef adhiga ayaa haday xaysu goortii ama meeshii tama uu dhammaystirmo ixdaa wa cishriina koob iyo labaatan oo ijmaacna la kulmay macal mi'a boqol la kulmay fiihaa ithnataani laba ayaa ahaaday qadru fardin faral qadarkii weeye ajza'ahu guday waalmi'ataani labadii boqol xaysu meeshii zaadad waaxida mid ay kordho fiihaa halaathun saddex ayaa ahaaday min shiyaahin adhi ah waarida mid soo aroortay weeye taasi waxaysu goortii saaraday hato arbacan afar mi'ina min mi'ina boqolla ka ahaaday fiihaa shiyaahun adhi baa ahaaday arbacun oo afara yaqiinan yaqiin ahaan afartaasoo ahaaday wahaakadaa sidaas ayuu ahday takarurun noqnoqosho lishaati ay noqnoqoto min bacdi daaka kaa dabadi bicadadi lmi'aati boqollada tiradooda neef adhiunbaa u soo noqnoqon waxau leeyahay sheekhu nisaabka ugu horeeya ee adhigu uu sakagoys ku noqdaa waxa weeye afartan afartankaana waxaa laga bixinayaa waa neef adhi hoosanna jiray waa neef idaa hoosanna jiray ama ri laba sano jirtay nisaabka ku xiga waa boqol iyo koob iyo labaatan boqol iyo koob iyo labaatankaana laba neef ayaa isagana laga bixinayaa oo waa faralka gudaya qadarkiisu waa intaa waa labada ah laba boqol iyo kow marka uu gaadhona saddex neefoo adhiga ayaa iyadana laga bixinayaa marka ay noqoto afar boqol waxaa laga bixinayaa afar neef ayaa laga bixinayaa sidaasunbaa usoo neefku usoo noqnoqonayaa mar kasta oo mia yacni cadadulmi'aad boqolka tiradooda ay korodhaba neefkaasunbaa soo noqnoqonayaoo boqolkiiba bimacnaa waxaad ka bixinaysaan waxa weeye neef adhiga wain turid haddaad doonto adnaa nisaabi nisaabka ugu yaree filghanami adhiga fa arbacuuna afartan weeye fiihi shaatun neef adhi ahaaday xaysu tam meesha uu dhammaystirmo ixdaa wa cishriina koob iyo labaatan ijmacna la kulmay macal mia boqol waa boqol iyo koob iyo labaatan fiiha thnataani laba neef baa ahaaday qadru fardin farad qadarkii weeye ajza'ahu guday yacnii qadarka faradka ka gudaya waa labadaa waalmi'ataani labadii boqol xaysu meeshii zaadad waaxida mid ay korodho fiihaa alaaun saddex ayaa ahaaday oo min shiyaahin adhiya waaridda mid soo aroortay weeye taasina waxaysu meeshii saarada ay noqoto arbacan afar mi'ina min mi'ina oo ka haday boqollo fiihaa shiyaahun arbacun adhi afarabahada yaqiinan yaqiin iyo shaki la'aan wahaakadaa sidaasoo kale ayay ahaadeen wahaakadaa sidaasoo kale takaruru noqnoqoshaa u sugnaaday lishaati neefka adhi ha u soo noqnoqdo min bacdi daaka kaa dabadi bicadadi lmi'aati boqollada tiradooda ayuubuu neefkaas u soo noqnoqonayaa faslun fi lkhuldati wa shuruudihaa waa isku darsashadii iyo shuruuddii ay lahayd wa fi lkhaliiطayni kuwii la ysku daray azakaatu tuctabar zakadii waxaa loo fiirin zakaata shaksin waaxidin shaksi keliya zakadii faqad oo keliya waa mar waanu ina soo maray in yataxid haddii uu midoobo muraaxuhaa xeradeeda waalmashrabu iyo meesha ay ka cabbi wa masraxu ljamiici iyo halka laysugu yar joojiyo ee dabeedna laga foofiyo uma almaxlabu meeshii lagu lisayey waalfaxlu iyo qoodhi walmarcaa iyo meeshay daaqaysay kadaaka waxaa la mid ah alraaci kii raaciyana waa la mid wa mutlaqan iyadoon la kala qaadin ayay zakaata shaksin waaxidin noqotaa fii shirkati shiyaaci shirkaddaa iyadu faafsan waxau halkana sheekhu inooga hadlayaa dadkii wuxuu isku darsaday ee khaliitaynka la odhan jiray khuldatu jiwaar ayaa mid la yidhaahdaayo waa taa dadka waxooda u kala soocan yihiine laysku daray ee nin waliba wixiisii garanayo ee u kala suntan yihiinee la kala soocayo taa khuldatu jiwaar baa la yidhahdaa midna khuldatu ishtiraak baa la yidhahda ama khuldatu acyaanoo dee waa taa ay masalan wada iibsadeenun ama ay wada dhaxleenun ee aan la kala saari karaynin haddaba wuxuu leeyahay kuwaa wuxuu isku darsaday zakadii waxaa loo ictibaarinayaa un shaksi keliya zakadii waanayna soo martay yacnii shaksiga keliya siduu sakada u bixinayey ayuunbaa labadaa qof ee wuxuu isku darsadayna ayuu sakaynayaan marka afar weji ayuunbaa ka soo baxaa inay labadaba fudayd u kordhiso inay culays u kordhiso inay mid fudayd u kordhiso midna culays u kordhiso inaanay labada midnaba kordhinin mararka qaarkood waxaa la yidhaha labadaba fudayd bay u kordhisaa masalan afartan iyo afartan hadday isku darsadaan dee siddeetan may noqonayaanoo hal neefunbaa ka baxaya labadaba waxaa la yidhaahdaa markaa fudayd bay u kordhisay waayo halkii mid walba neef gaarkiisa uga bixi lahaa iminka mid walba bar baa ka baxaya markaa labadooda xaaladdaa waxay u kordhisay fudayd mararka qaarkoodna labadaba culays bay ku kordhisaayoo hadday afartan midba labaatan leeya isula yimaadaanna dee hadday labaatanka mid walba gaaro waxba kuma waajibeen laakiin isukeenkan ayay neef kaga waajibayaan mid walba barh loogu yeelanaya markaana culays bay labadiiba ku kordhisay mid bay fudayd u kordhisaa midna culays bay u kordhisaayo hadday isku darsadaan lixdan midna afartan leeyahay midna labaatan leeyahay dee kan lixdankaana waxbaa ka fududaaday oo waxaa ka dhacay ulu kan afartankaana ulukaa fuulay hadday intiisa yar intiisa yar meel u joogto ulukaasina ma fuuleen markaa midkoodna culays bay u kordhisay midkoodna fuday mar baanay labada midnaba faa'iidayno hadday boqoryo boqor isku darsadaan waxa weeye uun dee mid walba neefuun baa laga doonaya hadday isku darsadeenna waa laba neefuun haddii ay markaa kala maqnaadeenna waa sidaa markaa afartaa wejiun baa ka soo baxaa marka wuxuu idhi labadii qofe wuxuu isku darsaday sakada waxaa loo fiirinuun shaksi keliya sakadii taasa shaksiga keligii u sakeynaya umayna soo marta waa haddii uu keliyoobo xerada oo ay isku xero tahay hadday kale xero tahay isku sakoobi maayaan haddii meeshay ka cabbaysaa isku mid yahay haddii ay taa ku kala baxdana isku sakoobi maayaan masraxuljamiic waa waxaynaan inagu lahaynoo waxay idhahdeen xoolaha aroortii ayaa la foofinaya marka la soo dareeriyaabaa xero yar la isku sii sugsiinayaa dabeetana xeradaa marka la isku sii sugsiiyo ayaa haddana laga dhoofinaya ayaa laga sii foofinayaa innaga marka roobku do-o siba meeshan dhiriqda looga yar saaro ee firkada la yidhaahdo taasaa ugu dhow xaggeenna meeshii lagu lisayey na waa inay tahay ayana meel isku mid ahe haddii meeshaa lagu kala saarona ayana mase koobayaan faxligii iyo qoodhina waa inuu miduu yahay waa haddii ay dee isku mid yihiin hadduu midna labaatan riyaal midna labaatan idaa dee qoodhu kama dhexayn karto marcaha iyo meeshii ay daaqaysayna waa inay isku mid yihiin hadduu midba meel u foofsaday intiisa isku sakoobi maayaan raaciga iyo kii raacayana waa inuu midoobaa taasi waa khuldatu jiwaarkii iyadu shirkatu shiyaac hadday noqoto ama acyaantii aan soo sheegayn iyada mutlaq ahaanba zake shaksi keliya ayuunbaa la sakaynayaa wa fi lkhaliitayni labadii la ysku daray azakaatu tuctabar waxaa loo fiiri zakaata shaksin waaxidin shaksi keliya sakadii baa loo fiirin faqadoo keliya wa marra waana ina soo maray kaasi in yataxid waa hadduu midoobo muraaxuhaa xiradeeda walmashrabu iyo meeshay ka cabbaysay wa masraxu ljamiici iyo dhammaan meeshii yaraydee laysku sii sugsiinayey uma almaxlabu iyo meeshii lagu lisayey walfaxlu qoodhii walmarcaa meeshay daaqaysay kadaaka raacii kii raacayana waa la mid wa mutlaqan kala qaadidla'aan baa iyana sake shaksi keliya loo fiirin fii shirkati shiyaaci shirkaddaa faafsan faslun fii zakaati zuruuci wa bayaani nisaabi sakadii zaracyada iyo nisaabka caddayntiisa ayuu halkana kaga hadlayaa wa talzamu zakaatu sakadii waa ka laasimtaa fi zuruuci zaracyadii bishardi kowniha ahaansheeda ayaa la shardiyaa min almasruuci waxa la beero uu yahay wa an yakuuna alxabbu firiguna waa in yahay quutan mudakhar quud la kaydaysta waa inuu yahay wamaa kiina waa ka waajibaysaa calaa nakhlin wa karam geedkaa timirta iyo karamka geedkaa cinabka ku yaallee min thamar midha ah waxau leeyahay sheekhu sakadu waxay ku waajibtaa saracyaalkii shardise waxa ah marka ay saraca ka waajibayso inuu waxyaalaha masruuc ah ee la beerto inuu yahay macnaa qofkani uu beeray ama naa'ibkiisa uu beeray wixii nafahantiisa isaga beermay ee iska soo baxay uuna roobku iska soo saaray isaguse ka male laakiin wixii dadku ay beerteen ee ay tacabka geliyeen kaas ayay sakadu ka waajibtaa waxaa kaloo shardi ah inuu yahay firi la quudaysto oo kayd gala waa inuu yahay shay ikhtiyaar ahaan loo quuto oo kayd gala waa inuu yahay macnaha maxaa halkaa laga saarayaa dee wixii yaryaraayee ee khudarawaadka ahaa ayaa meesha laga saaraya ee firi adag oo la kaydaysan karaya waa inuu yahay waxaa iyaguna la mida midhihii timirta iyo midhihii cinabka xagga midhaha shaaficiyadu labadaas ayuunbay iyagu saka ka waajibiyeen marka iyagana dee wanaagoodu muuqdo ee sifo lagu dooni karo ay gaadhaan wa talzamu zakaatu fi zuruuci zaracyaalkii way ka waajibtaa zuruucdu waa waxyaalihii baxayee bishardi kownihaa min almasruuci waxa la beero waa inuu yahay wa an yakuuna alxabbu firiguna waa inuu yahay quutan mudakhar quud la kaydaysta waa inuu yahay wamaakiina waa ka waajibaysaa calaa nakhlin geedkaa timirta saarnaa wa karamin iyo geedka cinabka min thamar midha ah uma intaa kadib annisaabu khamsatun shan weeye min awsuqin shan ratirar bay odhan jireen waalfardu faralkuna cushru maa shay tobankii weeye meel tobnaadii bisaylin daad qad suqiya lagu waraabiyey wamaa suqi kii lagu waraabiyey binadx soo dhaamin nisbu cushrihi ka tobnaad kala barhkii ayaa lagu leeyahy waqisu kulli minhumaa mid kasta qeybkiiba haday biqadrihi qadarkiisa waxau leeyahay sheekhu haddaba nisaabka zaraca iyo midh waa khamsatu awsuq khamsatu awsuq weeye markaa shan yacni awr wax la saaro ayay markaa waa toban adugu kiintaalunoo awrkiiba markaa laba gadbood la saarayo isagaana bal intay noqon doonto xagga dambe inooga sheegi doonaa haddaba faradka iyo wixii ka baxayey laba ayaa loo kala qaadayaayoo wixii aan mu'an iyo qarash badani ku bixinaya sida dee ama gacan meel webi gacan looga soo bedelay ama daad lagu waraabiyey ayada toban meeloodoo meel baa la bixinayaa kii isaga uu soo dhaamin ama aalaad iyo ijiinno iyo waxaa lagu waraabiyeyna kaa kala barhkii kaa tobnaad kala barhkii ayaa la bixinayaa haddii ay isku jirto oo daadna ay ku cabtay masalan mu-anta iyo soo dhaamintaana ay ku cabtayna mid walba qadarkiisa ayuunbaa loo eegayaa mid walba qadarkiisaa loo eegayaa uma anisaabu nisaabku khamsatun shan weeye min awsuqin oo ratiraraa waalfardu faralkuna cushru maa shay tobankii yacnii kiisa tobna cushurkiisa weeye bisaylin daad qad suqiya lagu waraabiyey wamaa kii suqiya lagu waraabiyey binadxi uu soo dhaaminna nisfu cushrihi kiisa tobneeyo barhkii ayaa ahaaday waqisu kulli minhumaa mid kasta qaybkiisa ayaaday biqadrihi qadarkiisa qadarkaa lagu waraabiyey ama bilaa qarashka ama qarashka mid walba qaybkiisunbaa ahaaday oo la saarayaa wa kullu wusqin wusqi kastaa waa khamsatu awsuq buu yidhi kayluhu bisaaci miiskiisu xagga saaca situuna waa lixdan ay fi saa'iri albiqaaci buqcadaha dhammaantood wa qadru haada saaci saaca qadarkiisuna waxa weeye bilamdaadi marka mudad laga eega arbacatun afar ay fii saa'iri albiqaaci fii saa'iri albilaadi bilaadda dhammaantood wa wasnu haada almuddi mudkaa wasankiisuna waxa weeye bilciraaqi ridlun rodol waa huluthun iyo rodol saddex loo qaybiyey meeshii wa huwa biitifaaqin itifaaq weeye ay culimmada isku wada waafaqeen waalkhulfu khilaafku fii ridli lciraaqi ciraaq rodolkeeda laysku khilaafsanyay qadsamaa waa kor noqday fii wasnihi wasankiisa laysku khilaafsanyay ay kam yakuunu dirhaman imise dirham buu noqonayaa qaala nawaawi wuxuu dhi mi'atun boqol iyo wa rubcuhaa boqolka rubuceed oo shan iyo labaatana wa bacdahaa dabeedna alaaatun saddexbaa tatbacuhaa raaci wajmac lahaa waxaad u geysaana arbacata alasbaaci arbacatulasbaacna ugee oo min dirhamin dirham markaada aydan noqode bilaa nisaacin muran iyo dood la'aan waxa uu leeyahay sheekhu wusqi kastaa marka saacya lagu miiso waa lixdan biqaacda iyo dhulka oo dhan marka la sacabeeyana saaci waa afar mud bilaadda oo dhan haddaba xagga dirham marka loo eego waa yacnii miisaanadii hore iyo qaabkii wax loo wadi jiray weeyaane waxa weeye waa rodol iyo rodol saddex loo qaybiyey meeshii weeyaan mudkina sacabkina intaasuu noqonayaa waana arrin muttafaq ahoo culimmadu ay isku waafaqsan yihiin laakiin xagga imise dirham ayuu noqonayaa aw miisa imise dirham ayuu u miisaanmayaa rodolka ciraaq hadiyo gooraale dimishiqiga iyo ciraaqiga iyo waxay u yidhaahdaan ama baqdaadi u yidhaahdaan dee waa kuwii salafku ay soo gaadheen bay haayeen rodolladoodu sidaa daraaddeed baa kutubtu kuwaasunay u cabbiraan marka wuxuu leeyahay nawaawi isagu waa boqol iyo siddeed iyo labaatan iyo arbacata asbaaci dirham waa boqol siddeed iyo labaatan iyo dirham toddoba loo qaybiyey arbacatu asbaaciye intaasuu noqonaya qaarkoodna waa ka miday qaarna waa ka yareeya wa kullu wusqin wusqi kasta oo khamsata aswa ka mida awsuqi kayluhu miiskiisu bisaaci marka lagu miiso situuna lixdan wey ay fii saa'iri albiqaaci biqacadaha iyo dhulka oo dhan wa qadru haada saaci bilamdaadi sacabayn marka lagu qadarana arbacatun afar weeye fii saa'iri albilaadi bilaad oo dhan wa wasnu haada almuddina bilciraaqi marka lagu miisaamo ritlun wa hulun waa rodol iyo hulu wahuwa biitifaaqin muttafaq wey arrin laysku waafaqay waalkhulfu khilaafka fii ritli lciraaqi ciraaq rodolkeeda laysku khilaafsan yahay qad samaa waa kor noqday fii wasnihi wasnigiisa laysku khilaafsan yahay ee kam yakuunu dirhaman imise dirham ayuu u miisaan igmaa qaala nawaawi wuxu uhi mi'atun wa rubcuhaa boqol iyo rubceed rubcu waxa weeyaan shan iyo labaatan wa bacdahana alaaatun baa tatbacuhaa raaci waa boqol iyo sideed iyo labaatan markaa wajmac lahaa waxaad u geysaa arbacata alasbaaci arbacatu asbaac dirhamkii oo toddoba loo qaybiyey afartii oo min dirhamin ka ahaday ayda noqode bilaa nisaacin nisaac iyo dood iyo muran la'aan baabu zakaati naqdayni wa bayaani nisaabi labada lacagood sakayntooda iyo nisaabkooda qadarkiisii ayuu halkana kaga hadlayaa wa talzamu zakaatu sakadii waa waajibaysaa fi naqdayni labadii lacagood wa an yakuunaa waa inay noqdaan wain yakuunaa haba noqdaan hayra madruubayni kuwa aan la dhalaalinoo aan yacnii sidoodii looba jarjarinba ha ahaatee siwaa xulliyilmar'ati lmubaaxi xullidii gabadha ee mubaaxayd wixii ka soo hadhay walow kasiiran mid jajabanba haddoo qaabil lislaaxi hagaajin aqbalayee faman xawaa ka koobay ishriina mihqaalan labaatan mihqaal dahab oo min dahabin dahaba xawlan sanad haye ee kooba fiihaa nisfu mihqaalin nisfu mihqaal baa laoyaa wajaba ku waajibay aw miatayni amaa miatayn buu hayaa oo min daraahimi lwaraq daraahimtaa waraqa ah fa khamsatu daraahim fa khamsatu daraahim ama fa khamsatu daraahima baa lilmustaxiqi qofkii mustaxiqa ah ee mutay u sugnaaday wa khud qaad likulli zaa'idin wax kastoo dheeraa biqadrihi qadarkiisa ka qaad wa nisbatu lma'khuudi kaa la qaadaya nisbadiisu a rubucu cushrihi cushurkiisa rubicii weeye waxa uu leeyahay sheekhu zakadu waa waajibtahay oo labadii lacagood ayay ka waajibaa dahabkii iyo fidadii walow yaanay hayra madruubeynba ha aadaanoo kuwo markaa la dhalaaliyey oo qaabkeedii lacagnimo laga dhigay bayay ahaanine laakiin waa wixii aan ahaynee ka soo hadhay xullida ruuxa dumari ay xidhatay isu qurxisee mubaaxa wixii ka soo hadhay weeye mubaax baynu dhe hadday muxaram ama makruuh tahay sakadu waa ka waajibaysaayoo dee waxa ay xidhanaysa mooye wixii kale ee ay markaa samaysataa ama weel ha ahaate ama wax kale ha ahaatee sakadii way ka waajibaysaa wixii mubaax ahaayee iyadu marka ay xidhanaysay ayaan iyagu sakoobaynin walow mid jajabanoo markaa hagaajin aqbalayaba ha ahaado markaa aan xidhasho gelaynin wuxuu leeyaha daba sheekhu qofkii koobay ee haya labaatan mithqaal ama labaatan diinaar oo dahaba sanadna hayay mithqaal barhkii ayaa ku waajibtay amaa laba boqol oo daraahimtaa waraqa la yidhaahdo ayuu hayaa shan dirham ayaa isaguna ku waajibayoo qofkii mustaxiq ahaa ee mutay uu yeelanayaa waxaa kaloo haddaba dahabku kaga duwan yahay iyo fidadu lacagtu ay kaga duwan tahay waxa awqaas la yidhaha baanay ayagu lahayn oo halkan uu leeyahay wakhud likulli zaa'idin biqadrihi waxaad qaaddaa shay kastoo saa'idoo ku korraa qadarkiisa uun qaad nisbadaa maaquudkiina waa rubculcushri uun masalan imika adhig oo kale waxaynu soo maraynaa afartan iyo boqol iyo labaatan inta udhaxaysa awqaas bay ahayd geela shan iyo labaatan lix iyo soddon shan toban inta udhaxaysa awqaas baa la yidhaha waxba lama xisaabinaynin axaa la raaciyam xaggaa hore laakiin dahabka iyo male ayagu waxa liyaariya wixii ku kordhaba nisbadiisuunbaa laga qaadaya wa talzamu zakaatu waa waajibaysaa fi naqdayni labadii lacagood wan yakuuna haba haddana hayra madrubayni kuwaan la dhaalalinoo aan loo jarin sidii yacni lacagnimaba eh siwaa xulliyilmar'ati haweenayda xulliyadeeda wixii ka soo haray almubaaxi ee bannaanaa walow kasiiran mid jajabanba ha ahaado oo qaabili liislaaxi hagaajin aqbalaye faman xawaa ka koodaa ee hela cishriina mihqaalan dahab oo min dahabin labaatan mihqaal oo dahaba xawlan sanad koobe ee hayaa fa fiihaa nisfu mihqaalin baa wajaba ku waajibay ow mi'atayni ama laba boqol ayuu koobay oo min daraahiimi lwaraq daraahimta waraqa warqa yani fidada la yidhahdaa fa khamsatu daraahimun shan dirham ayaa lilmustaxiqi qofkii mustaxiqaa u sugnaaday wa khud qaad likulli zaa'idin mid kastoo dheeraadana biqadrihi qadarkiisa uun u qaad wa nisbatu lmaakhuudi kaa la qaadaya nisbadiisuna rubcu cushrihi cushurkiisa rubci weeye macnaha isagoo toban loo qaybiyey kaa tobnaadna loo sii qaybiye afar haddii lagaba wareego afartan loo qaybiyona halkaasunbay isla imanaysaa uun